faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee raadiyaha cadaado caawana waxaa ugu dooroon guddiga gurmudka fatahaadda ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali kheyre oo sheegay in xaaladda magaalada beledweyne ay tahay mid halisa madaxweynaha jubbaland oo diiday inuu la kulmo guddiga kumeelgaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka maamulka jubbaland oo madaxweynaha soomaaliya ka dalbaday in la sii daayay wasiirka amniga jubbaland faahfaahino dheeraad oo ka soo baxaya qarax geystay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika oo maanta dad shacaba ku jiiray magaalada muqdisho dooni siday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan oo ku gudoontay gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan guddiga kumeelgaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka oo kulamaan caadi ahayn ka wada magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka beledweyne oo shaaciyey tirada dadkii ku dhintay doontii saaka ku degtay magaalada beledweyne intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu door korran warka habeen ee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow diyaargaroow warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa habeennimo talaada soo gelaysa isniinina ay sii baxaysa taariikhduna ay ku beegantahay siddeedlaatanka bisha tobnaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaas oo fidsan warka caawa waxaa la diyaara waryahayga anise cali xuseen mahadsani sharmaake mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warkaasi oo faahfaahsan guddiga gurmadka fatahaadda ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali kheyre ayaa sheegay in xaaladda magaalada beledweyne ay tahay mid halis ah xasan axmed maxamed ayaa warkaani sii dheereyna guddiga kumeelgaarka soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ayaa toddobaadkan gaaray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana halkaasi kula kulmeen xildhibaanada baarlamaanka jubbaland golaha wasiirada iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanada jubbaland kulankaas oo ku saabsanaa sida looga talagelin lahaa sharciga soo diyaarinta qaranka kulankaas ayaa ka dhacay guriga martida ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana guddiga kumeelgaarka soo diyaarinta sharciga doorashooyinka ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ay golaha wasiirada maamulka jubbaland ka dhageysteen aragtidooda ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka oo guddiga gacanta ku hayo guddiga kumeelgaarka sharciga doorashooyinka qaranka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa xildhibaanada baarlamaanka maamulka jubbaland iyo golaha wasiirada ka dalbaday inay aragti dheeraadaha ku beeriyaan sharciga doorashooyinka qaranka kaasoo hadda gacanta ay ku hayaan guddiga kumeelgaarka soo diyaarinta sharciga doorashooyinka ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana lagu wadaa in magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland ay kula kulmaan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe iyo ku-xigeenadiisa si ay xoga weydiiyaan artida uu ku aadaan sharciga doorashooyinka qaranka siduu raadiyo hadaad u xaqiijiyey siciid nuur oo ka mid a xubnaha isbeldoonka ee ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland kuwaasoo ka aragtida duwan madaxweynaha jubbaland iyo hogaansha mar labaad talada jubbaland siciid nuur oo ka mid a xubnaha isbeddeldoonka ee ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland oo sii hadlayay ayaa sheegay in khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland uu sii xoogeysanayo tan iyo markii dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay inaysan aqoonsanin madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe waxaana sidoo kale kulmo ay la qaadan doonaan guddiga kumeelgaarka soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka dhammaan mas-uuliyiinta iyo shacabka ku nool magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland
waruurkismaayo annagaa joogna waxyaashoodana annagaa ka warhayna la soconna axmed nuurina uma joogaan la kulmayaan waa sax arrintaas laakiin waxaan u malaynayaa la kulanka axmed ay soo kol u tageen inaysan waxba soo kordhin doonin axmedna nin doorasho badan iyo guddi doorasho badan iyo nin dowlad federaalha aqoonsan iyo nin ummadda soomaaliyeed ka mida midna ma intaa kadib way yimaadeen isagana waa la kulmayaan xaqiiqiyan ahmed ma kala jecla isaga iyo khayr guddigan iyo golaha xukuumadda khayre farmaajo ma kala jecla laakiin caqliga isaga ku jira wuxuu isleeyahay aad kala soko marsatid oo kala saxaad oo dhexdooda daldalan la adkaysa marka marka guriga rasmiga ah meesha taalla waa taas taasina mid mid gadmaysa ma aha golaha baarlamaantiga guddiga doorashada iyo golaha dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha warar lagu kalsoonaan karo naga soo gaaraya xafiiska madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa inoo sheegay in madaxweynaha jubbaland uu diiday inuu la kulmo guddiga kumeelgaarka soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka kuwaasoo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland u tegey sida shacabka iyo maamulka jubbaland loogu talagelin lahaa sharciga kumeelgaarka soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka kaasoo xubnaha baarlamaanka soomaaliya u tegeen si loogu talagelin lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa weydiistay inaysan la kulmin islamarkaasna ay dib ugu laabtaan magaalada caasimada ee muqdisho maadaama asaga iyo dowladda federaalk soomaaliya iminka u dhexeeya khilaaf meesha ugu xumaan taagan tan iyo markii la sheegay in dowladda federaalk soomaaliya aysan aqoonsanin doorashadiisii mar labaad ugu soo baxay taas oo ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland maamulka jubbaland ayaa madaxweynaha soomaaliya ka dalbaday in la sii daayo wasiirka wasaaradda amniga jubbaland cabdifitaax axmed cali iyadoo muddo ku dhow laba bilood oo uu magaalada muqdisho uu ku xiran yahay wasiirkii amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid janan ayaa haddana maamulka jubbaland iyo sidoo kale mas-uuliyiinta iyo bulshada qeybaheeda kala duwan waxa ay dowladda federaalk soomaaliya ay ugu digeen in xabsiga uu ku sii jiro wasiirkii amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan wasiir ku-xogeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen ayaa waxa uu tilmaamay in cabdirashiid janan uusan lahayn wax dembiya islamarkaana madaxda dowladda federaalk soomaaliya looga baahan yahay in ay sii dayso oo ay xorriyadiisu ay siiso waxaana ugu baaqay guddoonka golaha shacabka iyo aqalka sareba inay kaalin ka qaataan sidii uu dib xorriyadiisa u heli lahaa wasiirka amniga ee maamulka jubbaland oo tani markii la xiray hal jeer oo keliya kasoo muuqday maxkamadda gobolka banaadir waxaana uu tilmaamay in haddii la sii deyn waayo wasiir cawaaqibxumo ka dhalatana uu mas-uuliyaddeeda uu qaadi doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xukuumaddiisa
madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo golaha baarlamaan labada aqal oo baarlamaanka ee dowladda federaalka u faraya wasiirka amniga jubbaland cabshiid jaran dad soomaaliyeed baan nahay dalku waa naga dhexeeyaa cabshiid jaran dembiile ma aha waxaan idinka codsanaynaa inaad soo daysaan waxaan idinka codsanaynaa inaad soo daysaan waxaan idinka codsanaynaa inaad soo daysaan haddii aad soo dayn weydaan wixii cawaaqib xumo ahoo ka dhasho mas-uuliyaddeeda waxaa yeelanaya madaxweynaha soomaaliya iyo inta la shaqaynayso madaxweyne adiga iyo tiimkaada ka fiirsada ka fiirsada dadka muwaadiniinta ah oo soo halgamay oo mas-uuliyiinta oo xasaanada leh oo lagu xadgudbahayo waxa ka dhalan kara madaxweyne aad inaad oga fiirsato ayaan ku dhihin waxaan mar labaad guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen iyo guud ahaan golaha shacabka guddoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku-xigeen iyo dhammaan golaha aqalka sare madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo dhammaantood waxaan ka codsanaynaa inay soo sii daayaan wasiirka onastiga ah oo afduubka lagu haysto inay soo sii daayaan haddii la soo sii dayn waayo madaxweyne wixii ka ratibna mas-uuliyaddeeda adaa iskale kow iyo soddonkii bishii agosto ee sanadkan ayay ahayd markii garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho laga soo xiray wasiirka amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid janan kaa oo ah lagu eedeeyey in xadgudub ka dhan ah dhinaca bini'aadanimada uu ka geystay deegaanada u kaari maamulka jubbaland gaar ahaan arrintii ka dhacday sanadkii labada kun shan iyo tobankii degmada dowlow ee gobolka gado halkaa oo afar ruux oo maxaabiis ahaa lagu dhex dilay xabsigii ay ku jireen walow maamulka jubbaland iyo bulshada ku nool halkaas dhowr hore dhowr hore ay sheegeen in ay doonayaan in xorriyaddiisa la siiyo cabdirashiid janan balse dowladda soomaaliya ilaa iyo iminka ma aysan ka jawaabin cabashada iyo weliba hadalka ka soo yeeraya bulshada iyo weliba maamulka jubbaland madaxweynaha jubbaland ayaa diiday in uu la kulmo guddiga ku-meelgaarka ah ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka markale xasan axmed maxamed guddiga ku-meelgaarka soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ayaa toddobaadkan gaaray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana halkaasi ay kula kulmeen xildhibaanada baarlamaanka jubbaland golaha wasiirada iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanada jubbaland kulankaas oo ku saabsanaa sida looga talagelin lahaa sharciga soo diyaarinta qaranka kulankaas ayaa ka dhacay guriga martida ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana guddiga ku-meelgaarka soo diyaarinta sharciga doorashooyinka ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ay golaha wasiirada maamulka jubbaland ka dhageysteen aragtidooda ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka oo guddiga gacanta ku hayo guddiga ku-meelgaarka sharci doorashooyinka qaranka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa xildhibaanada baarlamaanka maamulka jubbaland iyo golaha wasiirada ka dalbaday inay aragti dheeraadaha ku beeriyaan sharciga doorashooyinka qaranka kaasoo hadda gacanta ay ku hayaan guddiga ku-meelgaarka soo diyaarinta sharciga doorashooyinka ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana lagu wadaa in magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland ay kula kulmaan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe iyo ku-xigeenadiisa si ay uga weydiiyaan aragtidooda ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka sidau raadiya hadaad u xaqiijiyey siciid noor oo ka madax xubnaha isbeldoonka ee ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland kuwaasoo ka aragtida duwan madaxweynaha jubbaland iyo hogaasha mar labaad talada jubbaland siciid noor oo ka madax xubnaha isbedeldoonka ee ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland oo sii hadlayay ayaa sheegay in khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland uu sii xoogeysanayo tan iyo markii dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay inaysan aqoonsanin madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe waxaana sidoo kale kulmo ay la qaadan doonaan guddiga ku-meelgaarka soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka dhammaan mas-uuliyiinta iyo shacabka ku nool magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland
waan u ogsanaay annagaa joogna axwaashoodana annagaa ka warhayna la soconna xamadnimadooda uma joogaan la kulmayaan waa sax arrintaas laakiin waxaan u malaynayaa la kulanka ahmed ay soo kord u tageen inaysan waxba soo kordhin doonin xamidna nin doorasho qabad iyo guddi doorasho qabad iyo nin dowladka soo aqoonsan iyo nin ummadda soomaaliyeed ka mida midna ma intaa kadib way yimaadeen isagana waa la kulmayaan xaqiiqiyan ahmadma kala jecla isaga iyo khayr guddigan iyo golaha xukuumadda khayre farmaajo ma kala jecla laakiin caqliga isaga ku jira wuxuu isleeyahay aad kala soka marsatid oo kala saxaad oo dhexooda dalbalon la adkayso marka marka gurigna rasmiga ah meesha taala waa taas taasina mid mid gadmaysa ma aha golaha baarlamaantiga guddiga doorashada iyo golaha dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha warar lagu kalsoonaan karo naga soo gaaraya xafiiska madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa inoo sheegay in madaxweynaha jubbaland uu diiday inuu la kulmo guddiga ku-meelgaarka soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka kuwaasoo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland u tegey sida shacabka iyo maamulka jubbaland loogu talageli lahaa sharciga ku-meelgaarka soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka kaasoo xubnadaha baarlamaanka soomaaliya u tageen si loogu talageli lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa weydiistay sheegtay inaysan la kulmin islamarkaasna ay dib ugu laabtaan magaalada caasimadaahi muqdisho maadaama asaga iyo dowladda federaalk soomaaliya umanka u dhexeeya khilaaf meesha ugu xumaan taagan tanihii markii la sheegay in dowladda federaalk soomaaliya aysan aqoonsanin doorashadiisii mar labaad ugu soo baxay taas oo ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax geysta khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac aweys bashiir cabdiraxmaan ugu yaraan laba qof oo ka tirsan shaqaalaha dowladda hoose ee nadaafadda ayaa ku geeriyooday qarax miino oo loo geliyey goob ay qashinka ka xaaqayeen islamarnaantaas inay doonayeen inay saaraan gaariga qashinka nadaafadda gobolka banaadir sidoo kale qaraxa miinada ahaa ayaa waxaa ku dhaawacmay mid kale oo ka mid ah shaqaalaha nadaafadda maamulka gobolka banaadir qarax ayaa waxa uu ka dhacay wadada maka al mukarama ee magaalada muqdisho caasimada dalka xilli shaqaalahani ay ku holanaayeen howlmaalmeedkooda ah nadaafadda wadooyinka magaalada muqdisho gaar ahaan wadada maka al mukarama wadadan uu qarax maanta ka dhacay ayaa ah wado aada loo adkeeyo amnigeeda waxaana ay subax walba ka shaqayn jireen aruurinta qashan laisugu keeno wadada dhexdeeda kuwaasiyo habeenkii ay shaqaalaha nadaafadda gobolka banaadir ay soo dhigaan si subaxdii gaarigu u qaado laamaha amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaanay lahaatan faahfaahino ka bixinin qaraxi miino ee maanta ka dhacay magaalada muqdisho caasimada dalka ayna ku dhinteen laba qofood oo shacab ah sidoo kalena ay ku dhaawacmeen mid kale aweys bashiir cabdiraxmaan aweystimo radio wacdaado muqdisho ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika ayaa maantay dad shacab ah ku jiira magaalada muqdisho mar kale aweys bashiir cabdiraxmaan
ciidamada midooda afrika amisom ayaa maanta mooto bajaaj ku jiidhay isgoyska kilomitr for ee degmada hodan ee gobolka banaadir waxaana intaa kabacdi ay isku dayeen inay goobta ay ka baxsadaan balse ciidanka booliska soomaaliya oo aanan ka fogeyn goobta ayaa isuristaa ku sameeyey sawiro laga qaaday ayaa muujinaya ciidanka booliska soomaaliya oo mid kamid ah gawaaridooda isku horjiray gaadiidkii darawalka mootobajaajka ku jiidhay isgoyska kilomitr for ee magaalada muqdisho kuwaasi u diiday inay goobtaasi ka baxsadaan dad shacab aada u tiro badan ayaa sidoo kale hor isristaa ku sameeyey in ciidamada midooda afrika amisom ee dhibaatada geystay goobta ay iskaga baxaan intaa kabacdi ayaa waxaa goobta soo gaaray askar horle oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaaraan booliska magaalada muqdisho kuwaasi oo ku qasbay ciidamadii midooda afrika amisom inay u hogaansamaan amarka booliska soomaaliya arrinkan ayaa waxaa si weyn usoo dhaweeyey shacabka magaalada muqdisho iyadoona ciidamadii amisom ay kaxeeyeen ciidanka booliska soomaaliyeed caasimada soomaaliya ayaa inta badan waxaa ka dhaca shirarka noocaani oo kale oo ay geystaan ciidamada midooda afrika amisom iyadoona inta badan ay jirto inay iskaga baxsadaan goobaha dhibaatada ay ka geystaan ilaa haatan ma jirto wax war oo kasoo baxay dhanka booliiska midooda afrika amisom ilaa haatan ma jirto wax war oo kasoo baxay taliska midooda afrika amisom ee xeradooda ugu weyn ee ku taalo xaruntooda ugu weyn ku taalla xalane ee looga hadlayo shilkii ay maanta ka geysteen magaalada muqdisho ee caasimada dalka aweys bashiir cabdiraxmaan aweystimo radio wacdaadu muqdisho guddiga kumeel gaarka ah ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ayaa kulamo aan caadi ahayn ka wada magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose cabdulmajiid cabaas aadan guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka oo dhowaan soo gaaray magaalada kismaayo ayaa waxa ay wadaan kulamo kala duwan oo ay la qaadanayaan mas-uuliyiinta maamulka jubbaland guddigan oo maalinkii shalay ahayd kulan la qaatay golaha wasiirada jubbaland ayaa wada tashiyo kala duwan ee dhinaca diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka wax ka weydiiyey golaha wasiirada ee jubbaland xubnaha guddigan ee kismaayo dhowaan soo gaaray ayaa dhinaca kale waxaa lagu wadaa in ay la kulmaan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe kuwa oo ka dhagaysan doono ka tala bixinta sharciga doorashooyinka qaranka waxaa sidoo kale lagu wadaa inay maanta la kulmaan baarlamaanka maamulka jubbaland si ay baarlamaanka uga dhagaystaan talooyinka iyo afkaarta ku aadan diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka oo ay guddigan gacanta ku hayaan xubnahan ayaa sidoo kale warar aynu helayno waxa ay sheegayaan in ay sidoo kale ay wadaan sidii la isugu soo dhoweyn lahaa maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ee uu ka dhexeeyo khilaaf muddo badan soo jiitamayay kaa oo salka ku haya doorashooyinkii isugu jiray midda baarlamaanka iyo tan madaxweynaha maamulka jubbaland oo ay dowladda soomaaliya bayaan ay soo saartay ay ku sheegtay inaysan aqoonsaneyn doorashooyinkii kismaayo dhowaan ka dhacay guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka oo maalmahan waday safaro ay ku tegayaan dowlad goboleedyada dalka ka jira waxaana horey safaro kala duwan ay ugu tageen dowlad goboleedyada galmudug puntland hirshabeelle iyo koonfur galbeed kuwaasi oo waday wadatashiyo ku aadan diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka xubnahan oo dhowaan laga soo xulay baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya ayaa shaqadooda waxa ay tahay diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka maadaama dalka soomaaliya lagu wado in sanadka laba kun kow iyo labaatanka ay ka dhacdo doorasho qof iyo coda cabdilmajiid cabaas aadan fantastic radio cadaado magaalada kismaayo maamulka beledweyne ayaa shaaciyey tirada dad ku dhintay dooni saaka ku gadoontay magaalada beledweyne sharmaake maxamed maxamuud dooni ay saarnaayeen saddex iyo toban qof ayaa ku rugmatay magaalada beledweyne oo fatahaad xooggan uu ka sameeyey webiga shabeelle waxaana jiro dhimasho ka dhalatay doontaasi toban ka mida dadkaasi ayaa dhintay waxaana ka badbaaday saddex qof oo ay ku jirto duqa degmada beledweyne safiya xasan sheekh cali jimcaale iyo guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifitaax afrax duqa degmada beledweyne safiya xasan sheekh cali jimcaale ayaa sheegtay in saaka ay u baxeen inay gurmud ahaan u tagaan deegaanka ceel jaalle hase haatee musiibadu ay qabsatay iyadoo la hadlaysay raadiyo cadaado ayay sheegtay inay ku dhinteen toban qof oo iskugu jira mas-uuliyiin iyo dad shacab ah islamarkaana dadkaasi weli aan la helin meydadkooda inaa lilahi wainaa ilaahi raajicuun saakay markay ahayd salaadii subaxnimo ayaa taleefano badan dad go-doon ku ah noola soo wacay markii laba sac la gaaray laba sac oo toban dhiman ayaan doonta soo raacnay toban daqiiqa markaan soo soconayna waadi wax la dhahaayo oo roobkii xalay badnaa da-ay iyo webiga meesha iskaga darsoomaan ayaa biyo daad ah doonta ku imaaday doontii aa nala gadoontay aniga waxaan waxaa noo dhowaa masaajid ayaan u dabaashay guddoomiyihii hore gobolka hiiraan iyo la taliyaha madaxweyne waare halkaasaan u dabaalanay qaarna gadaalay u baxeen alxamdulilah lix qofood waa ku badbaadnay toban qofoodna shaqaalihii ka mid ah iyo asxaab
roobab lixaad leh oo tan iyo xalay ka daayay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sababay in webigu ku fataho xaafado hoorleh oo ka tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana barakacay dad aad u fara badan oo iyagu ku noolaa xaafadahaasi kooxo ku hubaysan qoriga aaka foodhisaban ayaa nin ganacsado ah ku dilay deegaanka ceelasha biyaha mar kale sharmaake maxamed maxamuud wararka laga helayo deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxay sheegayaan halkaasi galabta lagu dilay nin la sheegay inuu ahaa ganacsade rag ku hubaysan qoriga ake foodhisaman ayaa la sheegay inay dileen ninkaasuu lagu magacaabi jiray cabdi faarax sheekh oo loo aqoon jiray aamusane xilli uu ku sugnaa xaafadda shareeco ee deegaanka ceelasha biyaha qof ka mid a ehelka ninka la dilay ayaa waxauu sheegay in ninka uu ahaa ganacsade leh ceel ku yaalay ceelasha biyaha islamarkaana xilliga la dilayay uu watay gaari yar islamarkaana uu ka soo laabtay xaafad uu ka soo hagaajinayay tuubo ka hadlaysnayd sidoo kale waxa uu intaa ku daray in marxuumka loo dilay aano qabiil islamarkaana maalmihii lasoo dhaafay loo sheegay in rag hubaysan ay raadinayaan hase yeeshee ugu dambayn ay galabta dileen raggii ka dambeeyey dilka ninka ganacsadaha ayaa goobta ka baxsaday waxaana la sheegay in halkaasi ay tageen ehelada marxuumka iyagoo meydka geeyey xarunta dembi baarista ee c i d da ma jirto ilaa hadda wax waroo ka soo baxay laamaha ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana saldhigga deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho guud ahaan waxaa dhegaystaal intaasu ka eg warkii habeen oo aad kala socoteen raadiyo cadaada warkan warka xiga habeen wanaagsan